أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في مواقيت الصلاة فصل هذا مد كان فاصل مد وحكى لساره في مواقيت الصلاة صلاة وقتية دي أي أفصل يعني شيخ رحمه الله تعالى وحدوني فصل كان إنه قهد له أوقات صلاة الشرعي وحدده sharciga islaamku salaad walba waxa uu xadiday wakhti ay soo gasho iyo wakhti salaadaasi ay baxdo wuxuuna u sameeyey xuduud oo qofku hadduu wakhtigaa uu salaada uu ka dib dhigo uu gelayo dembi oo xaaraam uu ku dhacayo wuxuuna nabigu aada u ammaanay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi in salaada wakhtiga ugu horeeya lagu ilaaliyo oo nabiga sala allahu calayhi wasalam mar wal la weydiiyey acmaasha maxaa ugu fadli badan nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha salaada wakhtigeeda lagu ilaaliyo oo wakhtiga ugu horeeya laga tukado ayaa acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay sidaas awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaada mu'miniinta waxaa loogu sameeyey wakhti go-an oo xadidan xadiis waxaa jiray abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu tilmaamay qofku hadduu salaada wakhtigeedii mar walbaba uu dib uga dhacayo marka ugu dambaysa in ilaahay agtiisa uu ka martabo dhacayo oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi wamaa zaala qowmun yataakharuun xataa yu-akhirahum allah waa xadiiska abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey qolo kama zuulayaan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yataakharuun inay salaada ka soo dib dhacayaan wakhtigii loogu talagalay xataa yu-akhirahum ullah ilaa ilaahay marka dambe iyaga dhanba uu dib u dhigo oo makaanadoodii iyo mansiladoodiiba ilaahay uu hoos u dhigo oo ilaahay agtiisaba ay ka martabo dhacaan subxaanahu wa tacaala walidaalika marka awqaadda waxaa sharcigu u xadiday in salaada lagu ilaaliyo wakhtigeeda mushkilada dadka haysata waxaa weeye dadku salaadda waxay ka hormariyaan dhaldhalaalkii adduunyada iyo jadwalkii u degsanaa dunida kaasay salaaddii ka hormarinaya acmaashii adduunyada markii lambaradii adduunyada laysku toosiyo iyadoo adduunya lambarkeedu uusan isku toosaynin markaa ka bacdiyaa la yidhaha salaaddii aan tukan markuu dukaankiisii iyo wixiisii isku nidaamsado markuu shaqadii guriga iyo wixii isku nidaamsado isleeyahay lambaradii marka lambaradii adduunyada waa isku tooseen markaasaa salaaddii waxay noqotay waxa ugu dambeeyo dabakatuura dabakatuur oo jadwal xoog badanba aysan qofka ugu jirin ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay maaha awalu waqti duhri waqtiga duhriga waxaa ugu horeeya zawaalu shamsi qoraxda zuulitaankeedii wa huwa mayluhaa can wasadi asamaa qoraxda zuulitaankeeda waxaa loola jeedaa waa mayluhaa qoraxdu inay ka leexato can wasadi asamaa cirka bartamihiisa bartamaha cirka markii qoraxdu wax yar ay ka leexato oo dhinaca qoraxdhaca wax yar ay u leexato xilligaas way xilliga duhurka ugu horeeya oo duhurka uu gelay sharciga islaamku waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta wuu fududeeyey walidaalika awqaadda salaadaha waxaa laga dhigay calaamaad yastawi fii macrifatiha alxaadiru waalbaadi calaamaad ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga wuxuu u sameeyey oo sharciga islaamku yacni wuxuu u sameeyey salaadaha awqaaddeeda calaamaad yastawi fii macrifatiha alxaadiru waalbaadi calaamado waxaa loo sameeyey qofka baadiyaha jooga iyo qofka heer magaalka ah ee musaqafka ah isku si ay u fahmi karaan maadaama salaaddii qofka baadiyaha joogana laga doonayo kan magaalada joogana laga doonayo qof walba ay waajib ku tahay calaamadihii lagama dhigin calaamado mashaqo leh oo u baahan waxbarasho iyo xisaab iyo tiknolojiye wax u baahan iyo lagama dhigin wax fududaa laga dhigay awqaadda salaadaha calaamada lagu garanayo walidaalika sheekhu wuxuu ku leeyahay duhurka waxaa ugu horeeya markuu gelayo zawaalu shamsi zawaalu shamsi maxaa loola jeedaa ay mayluhaa can wasadi الsamaa cirkaasaad fiirsan cirkaa bartamihiisa markay wax yar ka durugto waa duhurkii xilliga duhurkii wa aakhiruhu aakhiru duhri duhurka aakhirkiisuna masiiru dulli kulli shayin shay kasta hooskiisa ahaanshadiisa wey midlahu midla shayi shayga mahalkiisaoo kale uu ahaado calaamada sharcigu u sameeyey duhurku markuu baxo oo laleeyahay duhurkii wuu tegey waa shay walba markuu hooskiisii uu la ekaado hayra dili اlistiwaa ilaa dila alistiwaa hooska sinaanshaha ma ahan hooska la yidhaaho dilulistiwaa ma ahane hooskaa markii laga reebo shay walba iyo hooskiisii markay isla ekaadaan faqad kharaja waqtu duhri waqtigii duhurki markaa waa baxay tusaale ahaan qoray ayaad sidaa meel uga taagtay qoragii iyo hooskiisii waad isku cabirtay way isla go-an yihiin oo way isla siman yihiin duhurkii waa tegey marka laakiin markaa waxaa laga reebi xisaabta oo laga jeri hooskii jiray qoraxdu markay maraysay bartamaha cirka waxay samaysaa hoos yar oo aada u gaaban hooskaa gaabnaa xisaabta ku dermaysa ood ka jari inta kale markii qoragii iyo hooskii ay isla ekaadaan faqad kharaja waqtu duhri waqtigii duhurka wuu baxay walahaa waxay iska leedahay salaada duhurka waqtu fadiilatin salaada duhurku waxay leedahay waqtu fadiilo yacni waqti ay fadli badan tahay oo awqaadda kale ay ka ajir badan tahay ay iska leedahay salaada duhurka awalahu awalahu awala alwaqti waqtiga awalkiisii ah waqtulfadiilo waqtulfadiilaha koow markii salaada duhurku ay dhalato horay qofkii ka tukada qofkaasaa wuxuu haleelay waqtulfadiila waa waqtiga ugu ajirka badan wey oo salaada lagu tukado uma markaa kabacdi waqti labaadna way leedahay salaada duhurka uma markaa kabacdi ikhtiyaarin waqtu ikhtiyaarin waqti doorasho la yidhaaho waqtigaa doorashaduna way iska leedahay salaada duhurka waqtiga doorashada maxaa loola jeeda bimacnaa waa ikhtiyaar biاlnisbati ilaa maa bacda waxaa laga doortay waktiga ka dambeeya isaga uu ka roon yahay isaguna waa wakti ka roon isaguna awqaadda ka dambeeya waqti ikhtiyaar waktiga doorasho maxaa loola jeeda maxaa see loo doortay yacni waxaa loo doortay biاlnisbati ilaa maa bacda waktigan wakti ikhtiyaarka markii loo fiiriyo awqaadda isaga ka dambeysa isagaa ka roon ayaa loola jeeda laakiin isagana maxaa ka sii fiicnaa waktulfadiilihii haddaanu soo marnay waktulfadiilahaas oo lagu tilmaamay awalulwaqti in laga tukado kanna maxaa la yidhaha waqtulikhtiyaar biاlnisbati limaa bacda markii loo nisbeeyo awqaadda isaga ka dambeysa ayuu isaguna ka roon yahay waqtulikhtiyaarkaas marka goormuu bilaaban waqtulikhtiyaarka wuxuu bilaaban markii waqtulfadiiluhu uu dhammaado waqtulfadiilaha waxaa weeye awala alwaqti salaada duhurkii markii la gaaro qofku markuu yacni dahaaro ku mashquulo dahaaruu ku mashquuli waa soo asajoon waa soo weysaysan intaas markuu sameeyo waa la adimi waa la sunnaysan waa la aqimi kabacdiyaa afartii ragco la tukan afartii ragco markii la tukado faqad kharaja waqtu lfadiila intaas markay soo wareegto kow ha la xaqiijiyo waktigii ha la gaaro salaaddii duhurka waktigeedii markii la xaqiijiyey kabacdi qofku waa inuu ku mashquulo hadduusan dahaaro qabin waqtulfadiilihii weli waa jiraa dahaaradii inta lagu mashquulay leanna waktigu qofku hadduu dhasho hore qofkii kama tukanayo waxaa laga yaabaa inuu baahan yahay dahaaro inuu dahaaro qaato waktiga marka waqtulfadiilaha yacni markii qoraxdii wax yar bartamaha cirka ay ka durugto ayuu qofku wuxuu ku mashquuli hadduusan dahaaro qabin dahaaradii shu-uunteedii dahaaradii marku mashquulo uu soo astijoodo uu soo weysaysto oo markaa kabacdi salaaddii la addimo uu sunnaysto afartii ragcood duhurka la tukado waqtulfadiilihii uu dhammaado maxaa soo galay waqtulikhtiyaar waqtulikhtiyaarkiyaa bilaabmaya marka waqtuikhtiyaarkii ilaa intee ku egyahay uma markaa kabacdi ikhtiyaarin waqtu ikhtiyaar ilaa aakhirihi wa yabqaa wuu baaqi noqdaa waqtulikhtiyaarku ilaa aakhirihi aakhiri duhr ilaa duhurka aakhirkiisa laga gaaray waqtulikhtiyaar wuu dheer yahay intaasaa waxaa la yidhaha waqtulikhtiyaar haddii haddii aakhiru duhri la gaaro oo duhurkii uu tago dee markaa ibr way salaaddii o dhanaa tagtay inta aakhirkii laga gaaray wixii ka sokeeya waqtulikhtiyaar waxay kale iska leedahay waqti saddexaad salaada duhurka oo la yidhaaho waqtulcudri waqtulcudri waqti la yidhaaho waqtulcudrigaas marka waxaa weeye sharaxa ayaa ibnu xajar uu kaaga sheegi wuxuu kuleeyahay waa waqtu cudrin waqti cudurna weynaada waqti cudurka waxaa weeye wahuwa waqtu اlcasri liman yajmacu waa qofkii doonaya casirkii iyo duhurkii inuu isku jamciyo waa musaafirkii wey qofkii musaafirka ahaa oo doonaya duhurkii iyo casirkii inuu isku jamciyo waqtigaasna maxaa la yidhaha waqtulcudri waqtulcudri maxaa loola jeeda sababta waqtulcudri loogu magacaabay maxay tahy lianna sababahu huwa alcudru yacni sababta keentay xilligaa in la tukado duhurka maxay tahy waa cudurdaar cudurdaar maalan tusaale ahaan duhurkii waxaa u bannaan inuu dib u dhigo musaafirkii markaasuu duhurkii wuxuu tukanaa toban saac oo galabnimo sida xilligan oo kale xilligan oo kaleu duhurkii iska tukanaya duhurkiioo xilligan la tukanayo musaafirku uu tukanayo maxaa lagu magacaabaa waqtulcudri waqtulcudri lianna sababahu huwa alcudru sababta keentay waxaa wey waa cudurdaar wa waqtu cudrin waqti cudurna wuu leeyahy wa huwa waqtu اlcasri liman yajmacu wa waqtu daruurati wuxuu kaluu iska leeyahay waqtu daruuro waqtu daruuro maxaa loola jeedaa bian yazuula almaanicu wixii qofka salaada u diidayay ayaa ka zuulay waqad baqiya min alwaqti qadru takbiiratin kamaa mara iyadoo waqtigii duhurka uu ka harsan yahay allahu akbar intii laga yidhaaho ayaa haweenaydii dhiiggii ay ka qubaysatay ama qofkii waalnaa waalidii ilaahay uu ka caafiyey oo masalada aan soo marnay waqtigaana waxaa la yidhaha waqtu daruura waqtu daruura ayaa la yidhaha wuxuu ku yidhi marka sheekhu wa waqtu اlfadiilati wاlxurmati wاdaruurati yajri fii saa'iri الsalawaat waqtulfadiilaha waqtiga la yidhahdo iyo waqtulxurma waqti salaadu ay xaaraam tahay waqtulxurmaha maxaa loola jeedaa waa ikhraaju lwaqti ikhraaju salaati can waqtiha almuxadad waa salaada in laga bixiyo waqtigii sharcigu u xadiday yacni waqtigii khaarijkeedii in salaada aad ku samayso waa waqtulxurmo wey iyo wadaruura waqtu daruura iyo waqtulxurma iyo waqtulfadiila yajri kaasoo dhan wuxuu ku socon karaa fii saa'iri salawaat salaadahoo dhan saddexdaas way leeyihin waqtulfadiila iyo waqtulxurma iyo waqtudaruura salaad kasta ah weylaada wa awalu waqti alcasri waqtiga casirka kan ugu horeeya idaa waqtigii weye kharaja uu baxo waqtu duhri waqtiga duhurku markuu baxo wa zaada ay zaada dillu zaada dillu shay shayga hooskiisii calaa milihi shaygu masalkii uu hoosku ka ziyaado qaliilan wax yar shay walba markuu hooskiisii ka ziyaado markaasa waxaa la yidhaha awal waqti alcasr waa waqtiga casirka markaasuu bilaawmi wa awalu waqti alcasri waqtiga casirka waxaa ugu horeeya idaa waqtigii kharaja uu baxo waqtu duhri oo wasaada hooskuna uu ziyaado qaliilan wax yarna shay walba hooskiisa uu ka ziyaado haadaa awal waqti alcasr waqtiga casirka kan ugu horeeyana kaas walaha waxay iska leedahay salaada casirku arbacatu awqaatin afar waqti ayaa salaada casirka u leeyahy sheekha shaarixa wuxuu ku yidhi ibnu xajar alhaytami bal sabcatun bal culimmadu waxayba sheegeen toddoba waqti in salaada casirku ay leedahay kan ugu horeeya fadiila salaad walbaa iskale waqtulfadiilaha wati haddaan soo marnay waqt اlfadiila iyo waqt اlxurma iyo waqt daruura saddexdaa salaad walba ay leedahay shanta salaadood waqtulfadiila marka uu iska leeyahay casirka waqtulfadiila marka tii hadda aanu soo maraynay awalahu awal اlwaqti waqtiga awalkiisii ah waqtulfadiilaha waqtulfadiilaha waxaa weeye waa tii hadda aanu soo sharaxnayo salaada markii waqtigeedii la gaaro qofku hadduusan dahaaro qabin waa inuu dahaaradii ku mashquulo in la addimo in la sunnaysto salaaddii markaa ka bacdi la galo markii salaaddii waajibka ahayd ay la galo oo laga soo jeesto assalaamu calaykum la yidhaaho waqtulfadiila wuu dhammaaday waqtulfadiila wuu dhammaaday waikhtiyaaru wa waqtu ikhtiyaari wakti doorashana way yidhahdaa salaadda casirka waqtulikhtiyaar waqtulikhtiyaarka waa tii hadda aanu soo macnaynay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa binisbati ilaa maa bacda yacni waktigan waktu ikhtiyaarkaa markii waktulfadiiladii uu dhammaaday hadda tusaale ahaan xilligan aanu joogno oo kale salaaddii casirka waan tukannay dahaaradii waa soo baxday casirkii afartiisii ragco waa la tukaday wax badanaa ka dambeeyey waktulfadiilihii wuu baxay saacaddan saacaddan waktulfadiilihii salaaddii casirka wuu baxay maxaan ku jirnaa waktulikhtiyaar waktiganoo kale qofkii casirka tukada wuxuu ku tukaday waktulikhtiyaar waktulikhtiyaar maxaa loogu magacaabay binisbati ilaa maa bacda isaguna wuxuu ka roon yahay awqaadda ka dambaysa awqaadda ka dambaysa ka roon yahay wakhtiyaarun wa waqtu ikhtiyaar waqti ikhtiyaarna way leedahay waqti doorasho wa huwa waqtulikhtiyaarku ilaa masiiri dilli hooska ahaanshadiisa ilaa laga gaaru ahaan mithlayn laba laab oo kale laba laab oo kale uu hoosku uu noqdo yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay wakhtulikhtiyaarka ilaa wuxuu socan salaada casirka shay walba hooskiisii markuu laba goor ugu laabmo laba goor qoragiiaa sidaa u taagtay hooskiisii mar labaada haddana yacni hooskiiyaa dheeraaday hooskiiyaa dheeraaday qoragii labadiis uu hooskii noqday qoragii labadiis markuu hooskii uu noqday faqad kharaja wakhtulikhtiyaar wakhtu ikhtiyaarkii casirka uu dhammaaday qoragii markaa sidaa u istaagtay hooskii hadduu noqdo qoraga labadiisii uu noqdo wakhtulikhtiyaarkii casirku wuu dhammaaday maxaa bilaabmaya marka uma jawaasun uma waktu jawaas waxaa bilaabmaya wakti la yidhaaho waktuljawaas iska bannaanaasho wakti ay iska bannaan tahay uun salaada casirka ku bannaan tahay yacni waajibkii waa un kaa dhici bis iska ah waajibkii waa kaa dhici ilى اlsfiraari wa huwa waktuljawaaskan ila اlsfiraari ilaa jaalla noqoshada laga gaaro bimacnaa isfiraari الshamsi ayaa loola jeeda isfiraari الshamsi cinda guruubiha ila اlsfiraari ilaa jaalla noqoshada laga gaaro qoraxda markay dhici rabto xoogaa waxay u ekaataa jaallo jaallo guduud iyo jaallo isku qasan ilaa waktigaas jaallo jaallada yacni qoraxdu ay ka noqonayso midabkeedii markay dhici rabto ilaa waktigaas waxaa la yidhaha waktuljawaas waktuljawaasku marka xaggee ka soo bilaabmay shayga hooskiisii laba jibaar markuu noqduu ka soo bilaabmay ilaa uu xaggee ku dhammaaday qoraxdu markay dhici rabto midabkeedu isbedelayo jaallo jaallo noqonayo intaasuu ku dhammaaday maxaa bilaabmaya ka bacdi uma karaahatu waktulkaraaha bilaabmaya waa wakti salaaddii casirka in la tukadaba karaahiye ay tahay sharciyan xagga sharciga karaahiye ay tahay ilaa aakhirihi aakhiri waqti اlcasri ilaa waktiga casirkiisii aakhirkiisii laga gaarayo waktulkaraahiya laga bilaabo yacni min alisfiraar qoraxdu jaallo jaallo markay noqotay u dhici rabto laga bilaabo ilaa casirkiiba uu ka ka dhammaado waktigiisii intaas waxaa la yidhaha waxaa soconaya waktulkaraaha waktulkaraaha weynta marka waxaa kaloo meesha yacni ka maqan waktu cudri oo sharxu uu kugu dari casirku wuxuu iska leeyahay waktulcudrina wuu leeyahy waktulcudrigii waa tii hadda aanu duhurka kusoo fasirnay waktulcudurka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa waktulcudri yacni liman yajmac waa qofkii doonaya duhurkii iyo casirkii inuu isku jamciyo waxay kaloo iska leedahay waktu daruura waktu daruurana way leedahay waktu daruuratii hadda aanu soo fasirnay bian yazuula almaanicu waqad baqiya min alwaqti qadru takbiirati yacni waktigiiu qofku ka soo gaaray allahu akbar oo kale waa waktu xurma waxay kale salaadda casirku iska leedahay wakti xaaraam ah waktulxurmaha waxaa weeye waa in waktigii oo dhanba markuu tegey ka bacdi aad salaaddii tukatooya xaaraam waktigaa inaad gaarsiiso waktigaa inaad gaarsiiso xaaraam wa awalu waqti lmaqribi waktiga maqribka waxaa ugu horeeya bilguruubi dhicitaan qoraxda dhicitaankeediia ugu horey maqribka wuxuu galaa qoraxdu markay dhacdo wa yabqa waktiga maqribkuna wuu baaqi noqdaa xataa yaqiiba shafaqu ilaa nuurku uu ka dhaco nuurkaasoo alaxmaru ee guduudan qoraxdu markay dhacdo waxay cirka ku reebataa astaan saamayn guduud ah guduud ay cirka ku reeba guduudkaasi ilaa uu ka baaba'ayo waktigii maqribkii weli baaqi amaa guduudkaasi markuu baaba'o waktigii maqribkii wuu tegey wa huwa haybuubatu shafaq wa huwa ay haybuubatu shafaqi yacni nuurkan guduudan dhicitaankiisa nuurkan guduudan hadduu baaba'o awalu wakti alcishaa wey waktigii cishaha bilowgiisii wey nuurka guduudan intuu baaqi yahay waa maqribkii waa baaqi nuurka guduudan markuu baaba'ana cishihiyaa gelay walahaa walahaa waxay iska leedahay salaadani waxay leedahay yacni sheekha uma uusan sheegin awqaaddii maqribka waktulfadiilay leedahay maqribkii waktulkaraaha waktulxurma waktu daruura waktu lcudri waktu ikhtiyaar intaba way leedahay sida shaarix uu kuu sheegayo waxaa weye wuxuu ku yidhi kama fii khabari muslim wakharaja biاlaxmar maa bacdahu min alasfari ثuma alabyad walahaa maqrib waxay leedahay waktu lfadiila wa waktu karaaha wa waktu xurma wakti xaaraam ah in la sameeyo wa waktu daruura wa waktu cudrin wa waktu ikhtiyaar wa huwa waktu lfadiila wa huwa ay haybuubati shafaqi nuurkan guduudan dhicitaankiisii awalu wakti alcishaa waktiga cishaha waktiga ugu horeeya walahaa waxay iska leedahay salaada cishuhu halaaثatu awqaatin salaada cishuhu waxay leedahay saddex waqti shaarixa wuxuu ku yidhi bal sabcatun kalcasri toddoba waktiyay leedahay salaada cishuhu sidii casirka aanu kusoo qaadanay waktu fadiila waktu fadiilo la yidhaaho ayay iska leedahay salaada cishaha awalahu awala alwaqti waktiga awalkiisii ah oo markii cishuhu uu galaba horeba in laga tukado waktulfadiilow uma markaa ka bacdi waktu ikhtiyaar ayaa bilaabanaya waktulfadiilaha waxaa ku xiga wakti doorasho binisbati limaa bacda wixii ka dambeeyu isaguna uu ka roon yahay ilaa goormuu socan waktu ikhtiyaar ilaa thuluthuleyl ilaa habeenka saddex meelood laga gaaro habeenka markii saddex meelood loo qabiy labiyo toban hadduu yahay waa afar saaca habeennimo afar saaca habeennimo ilaa laga gaaro intaas waxaa ku dhammaaday waktu ikhtiyaar waktu ikhtiyaar binisbati lisalaati alcishaa markii loo nisbeeyo salaada cishaha uma waxaa bilaabanaya afar saaca habeennimo ka bacdi waxaa bilaabanaya waktu jawaasin waktu jawaas wakti la yidhaaha bilaabanaya yacni waktiga cishaha uu bannaan yahay in la sameeyo laakiin awqaaddii fadliga iyo qiimaha lahayd aada soo gudubtay waktu jawaas bilaa karaaha waa wakti cishaha la tukan karo karaahiyana uusan ahayd ila alfajri alkaadib ilaa fajarka yacni aada is leedahay waagii wuu baryey mana baryin waagiina wuu baryey laakiin ma baryin waxoogaa iftiin ayaa jira iftiinkaa ka bacdina waxaa imanaya gudcur iyo mugdi ayaa imanaya ilaa xilligaa laga gaaro waxaa la yidhaha waktu jawaas bilaa karaaha uma bikaraahatin ilaa baqaa'i maa yasacuhaa fajarka kaadibka ah ka bacdi waxaa bilaabanaya wakti ceshihii la tukan karo laakiin karaahiye uu yahay karaahiyo ilaa baqaa'i maa yasacuhaa ilaa laga gaaro salaada xilligeedii xilli ku filan afartii ragco bis xilli uu ka dhiman yahay ilaa laga gaaro uma markaa ka bacdi waxaa bilaabmaya waktu xurma in afartii ragca laga tukan karo kama gaartid xataa afartii ragcoo hal ragca iyo laba ragco uun ayaa waktigii ka dhiman waktigaa maxaa la yidhaha waktulxurma la yidhaha waa xaaraan xilli afartii ragcaba aadan ka tukan karin inaad gaarsiiso xaaraan wey waktulxurma wey ila alfajri saadiq laga gaaro uma markaa ka bacdi ikhtiyaarin waktu ikhtiyaarin weeye ilaa hulusuleyl laga gaaro uma waktu jawaas weeye ila alfajri ilaa waaga laga gaaro waagaasoo asaadiqi ee runta sheegay markuu waagu dilaaco ilaa laga gaaro wa huwa fajarka saadiqa ah almuntashiru waa midka uu faafo daw'uhu fajarkaa iftiinkiisa uu faafo muctaridan xaaluu yahay iftiinku mid ballaaranay bil ufuqi jihooyinkoo dhan ku ballaaranay fajar saadiqkaasaa la waa iftiinka ballaaranayo jihooyinka dhulka iyo cirkoo dhan ku wada ballaaranay oo waagu yacni mar walbaba iftiinku uu soo ziyaaday kaasa waxaa la yidhaha alfajru saadiq waxaa ka horeeya isaga alfajru lkaadib fajar been sheegaya ka horeeyo iftiinaa imanaya waxaad is leedahay waagii uu baryooyey xilligii salaadii subax ayaa la gaaray ka bacdina daqiiqada ka bacdi waxaa imaanaya mugdiyaa imanaya kaa waxaa la yidhaha fajru lkaadib wa huwa fajarka saadiqa ah oo iftiinku uu dhulka ku faafayo awalu waqti subxi salaada subaxa waktigeeda waktigaa awalkiisii wey salaada subaxa waxay ku dhalan markii iftiinka la gaaro weliba iftiinkuna uu noqdo iftiin mar walbaba daqiiqad daqiiqad u soo ziyaaday kaasaa waxaa la yidhaha waa awalu waqti subxi salaada subaxa waktigeedii xilliga ugu horeeya wey walahaa waxay iska leedahay salaada subaxa arbacatu awqaati afar wakti ayay iska leedahay waktu fadiila salaada subax waxay leedahay waqtu lfadiila awalahu awal alwaqti salaad walba way leedahay waqtu lfadiila salaad walba awal alwaqti uma waqtu lfadiiluhu markuu dhammaado waxaa ku xiga ikhtiyaarin waqtu ikhtiyaar waqtiga doorashada binisbati limaa bacda wuxuu ka roon yahay awqaadda isaga ka dambaysa ayuu ka ajir badan yahay isaguna waqtu ikhtiyaarku ilaa xaguu ku dhammaan ila alisfaari ilaa nuuraabidda laga gaaro isfaarka waxaa weeye nuurka zaa'idkaa wey nuurka zaa'idka ahoo yacni dhulka dhan intuu ku baaho yacni aada is leedahay ma qoraxdiiaba soo dhalatay aad leedahay qoraxdiina ma soo dhalan weli laakiin iftiinkiyaa zaa'id noqday ila alisfaari ilaa nuuraabidda zaa'idkaa laga gaaro oo si fiican iftiinkii uu ku baaho halkaas waxaa ku dhammaaday waqtu likhtiyaar uma waxaa bilaabmaya jawaasin waqtu jawaasin wakti bannaanaasho ayaa bilaabmaya markii waqtu ikhtiyaarkii uu dhammaaday bilaa karaaha waa waqti salaadii subaxa la tukan karo karaahiyana aan ahayn aa bilaabmay ila alxumrati ilaa guduudka laga gaaro guduud maxaa loola jeedaa qoraxdii ayaa soo dhalan rabta welina sooma dhalan laakiin astaamihii soo hormarisa astaamihii meesha dhinaca yacni qorax soo baxa oo bari ay waxay ku soo dhalisay astaamihii gudguduudka cirkii kusoo bilaabay xilligaas maxaa la yidhaha marka waxaa yacni dhammaaday waqtu jawaas bilaa karaaha ila alxumra ilaa guduudkaa laga gaaro waxaa ku dhammaaday waqtu jawaas oo aan karaahiye ahayn uma markii guduudkii la gaaray gudguduud markuu cirku soo yeeshay dhinaca bari waxaa bilowday karaahati waqtu jawaasin maca karaaha wakti salaadii subax in la tukadaba ay karaahiye tahay waa markii guduudkii bilaabmay oo qoraxda ay soo dhalan rabto ilaa an yabqaa maa yasacuhaa waktiga karaahiyadaana ilaa intuu ku dhammaadaa ilaa wuxuu ku dhammaanaa ilaa salaadii labadii ragco wakti ku filan uu ka dhiman yahay bis wakti labadii ragco ku filan bis ayaa ka dhiman qoraxdii intay soo dhalanayso haddii labadii ragco aan laga gaarinna maxaa bilaabmaya uma xurmatinaa bilaabmaya wakti xaaraan wey taas labadii ragco kama gaartidee hal ragco un ayaa qoraxda soo dhalashadeedii kaaga dhiman waqtu lxurmaa la yidhaha waa xaaraan in waktigaas oo kale salaaddii la gaarsiiyo walahaa waxay kale iska leedahay waqtu daruura waqtu daruurana way leedahay waqtu daruurihii haddaanu soo sharaxnay wey bian yazuula almaanic waqad baqiya min alwaqti qadru takbiira kaasna waqtu daruura wey wa yukrahu wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa la nacaa oo karaahiye ah tasmiyatu lmaqribi maqribka ku magacaabidiisii cishaaan maqribkii cisho in lagu magacaabo sharciga karaahiye wey leanna waxaa weeye waa taqliib almustalaxaat alsharciya taqliib almustalaxaat alsharciya mustalaxaadkii sharcigoo la dabagediyey lama ogolo sharciga magacyadiisa in la dabagediyo salaada sidii sharcigu ugu magacaabay waa inaad ugu magacaawdid maqribaa la yidhi salaaddii maqribkii siday u daa laakiin haddaad tidhaaho maqribkii waxaan ku magacaabi cishaan ku magacaabi waa min baab taqliib almustalaxaat sharciya maslaxaadkii sharciga oo dabagedisay wey. waa duhurkiiod ku magacaawday casr oo kale salaaddii subaxood ku magacaawday cisho oo kale lama ogolo karaahiyo wey. wayukrahu waxaa la nacaa tasmiyat lmaqribi maqribka ku magacaabidiisii cishaaa cisho lagu magacaabo walcishaai cishaha ku magacaabidiisii catama in lagu magacaabo cishihiina waxaad ku magacaawday catama ayaa tiri lama ogola iyada leanna waxaa weeye waa magac sharcigu uusan ku magacaabin ayaad salaaddii ku magacaawday waa linahyi asaxiixi canha waa nahyi saxiixa wey catamo in cishaha lagu magacaabo nabigaa diiday sala allahu wasalam wabaaraka calayh wayukrahu waxaa la nacaa annawmu hurdadii qablahaa qabla salaati alcishaa salaadda cishaha ka hor in la hurdo karaahiyow leanna waxaa weeye waa khashyata alfawaat waxaa laga baqi in salaaddii cishihii ay ku dhaafto oo salaaddii cishihu ay kaa tagto maqribkii markaad tukatay ayaad istuurtay haddaad istuurto waxaa suurtogala in hurdadii ay kula tagto oo sidaa salaaddii cishihu ay ku dhaafto shaarixa wuxuu ku leeyahay wakal cishaa'i fii haadihi mas'aladan cishaha waxaa kula mida hayruhaa salaadaha kalena waa la mid oo tusaale ahaan yacni maqribkiioo soo dhowo oo kale oon weli la gaarin ayaad seexatay karaahiyow karaahiyow ama salaaddii cishaha oo kale salaaddii cishaha haddaanu ka hadlaynay subaxii oo kale ayaad seexatay isagoo soo dhow karaahiyo wey wayukrahu waxaa la nacaa annawmu hurdadii qablahaa qabla salaati alcishaa salaaddii cishaha horteedii in la seexdo karaahiyo wey walow qabla dukhuuli waqtihaa weliba shaarixa wuxuu ku yidhi wakhtigeedii xataa iyadoon la gaarin inaad seexato karaahiyow maqribkii oo kale markaad tukatay oo ceshihii weli la gaarin ayaa tiri waa seexanaa karaahiyow waalxadiidu sheekadiina waa karaahiyo oo waa la nici bacdaha bacda salaati alcishaa salaaddii cishaha markii la tukaday ka bacdi in sheeko maalaa yacni ah in layska dabaasho karaahiyow leanna waxaa weeye iyadana waxaa laga baqi in tahajudkii iyo qiyaamuleylkii iyo salaatuleylkii ayaa laga baqi qofku hadduu sheekada uu ku daaho oo afar saac shan saac lix saac uu ku gaaro waxaa laga baqi sunnadii nabigu uu daa'imi jiray sala allahu calayhi wasalam waa sunnatu qiyaami leyli watahajud in qofkii ay dhaafto haddii xataa uusan tahajudka iyo qiyaamuleylka uusan ku dadaalayna waxaa suurtogala salaaddii subaxi in qofkii uu ka tago ama salaaddii subaxaba uu dib u dhigo ayaa laga baqi wayukrahu waxaa la naci alxadiisu sheeko bacdaha bacda salaati alcishaa ilaa fii khayrin khayr in laga sheekaysanayo maaha wax khayra in laga sheekaysanayo ka mudaakarati cilmin sharciyin cilmi sharci oo laga wada sheekaysanayo kitaabadii cilmigii oo lagu ceshanayo aw aalatin lahu ama aaladii lagu gaari lahaa cilmiga sharciga naxwihii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo oo markaa layskula ceshanayo wa inaasi dayfin martidii oo la wehlinayo qof martiyaha guriga kugu yimid oo rabtaa inaad u sheekayso ood wehliso wa mulaadafati zawja zawjadii oo loo dhimrinayo iyadana loo sheekaynayo waxyaalaha waa khayraad sharcigu uu fasaxay laakiin waxaa la diiday waxaa weeye waa lahwi sheeko maalaa yacni ah waxyaalaha hadda xilligan soo batay waxaa ka mid a yacni dhallinyarada waxay ku daahaan aaladdan facebooka iyo internetka iyo waxyaalahaas oo dhan ayay ku mashquulaan markaas waxaa laga yaabaa qofkii inuu seexdo toddoba saac ama sagaal saac habeenimo hadda way adagtaha qofkaasi bal iska dhaaf qiyaam iyo tahajud iyo howlaha iska daayay waajibkii way adagtahay inuu usoo tooso waajibkii oo salaaddii subxigii ayaa dhib ku noqonaya inuu soo tooso marka bal waxa uu ku mashquulay iyo waxa uu khasaaray qofkaas haysbarbar dhig waxa wakhtigiisii uu ku mashquuliyey iyo khasaarada soo gaartay yacni wax miisaan la saari karo xataa ma aha oo laisdhinac dhigi karo waxaa ku mashquula maantuna waxaa weeye waa wax maalaa yacni ah oo uu raadinayay gaaladuna waxaan teknolojiyadan waxay ugu talagaleenba waa ifsaad ummadda in lagu fasaadiyo maantoo dhan marka waxaa weeye qofkii kama daalay waxyaalaha mushkilada meesha taagan waxaa weeye qofki waxaa laga yaabaa hadduu maanta yihaaho jus qur-aanan akrin inuu halaaqoodo oo uu ka daalo oo jijimacsado oo balaayo iyo shaydaan uu yimaado laakiin aaladdan facebooka qofku markuu sidaa u yacni u furo waxaa laga yaabaa bejba bej siduu isaga dhiibayo inuu maaragtay uusanba ogeynba inay maalin tahay iyo inay habeen tahay uu isaga marqaamo waa marqaan cibaadada ilahay saas marqaan allah nooga dhigay subxaanahu wa tacaala waa mushkila yacni in waxyaalihii adiga dhibka kugu ahaa oo halaagaagii iyo khasaaradaadii ah in marqaan lagaaga dhex furo cibaadadiina halaaqa lagaaga dhex furo waa aafo wey acaadana allahu min dalik ilahay naga badbaadiye subxaanahu wa tacaala waa meesha ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacaala walaa takunuu kaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa takunuu kaladiina nasuu llah ha noqonina kuwii ilaahay halmaamay oo kale haddii ilaahay aada halmaantay dikrigiisa iyo cibaadadiisii natiijada iyo midhaha ka dhalanaysa maxay tahay fa ansaahum anfusahum nafafyaalkoodiiyuu ilaahay halmaansiiyey marka ilaahay halmaameen see naftaada u halmaamay macnaha maxaa loola jeeda naftaadaad halmaantay bimacnaa waxaa weeye tansaa masaalixa nafsika wixii naftaadii maslaxada ay ugu jirtay ayaa adigana lagu ilowsiina maxaa lagugu mashquulinaa halaagaagii halaagaagiiya shaqo iyo balwad ayaa lagaaga dhex dhigaa marka waa aaladda facebooka iyo waxaana waxaa lagaaga dhex furaa marqaan lagaaga dhex furaa markaad ilaahay halmaanto amaa addoonku mahmaa ilaahay uu xasuusan yahay oo ilaahay uu ku xiran yahay cibaadada ilaahay wuxuu ka siinaa xalaawa dhadhan iyo macaanu ilaahay uga dhex furaa laakiin qofku hadduu ilaahay halmaamo natiijada ugu xunuu ka guranayo halmaanka ilaahay waxaa weeye in naftaadii lagu halmaansiiyo adigu masaalixdaadii iyo dantaadii iyo wixii khayrku kugu jiray in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku halmaansiiyo maanta o dhan marka balaayadan aad ku marqaansan tahay cibaadadii jus qur-aana iyo laba ragco markaad tukanaysana halaaqa kuu imaanaysa afkaad kala taagi acaadana allahu min dalik ilahay naga badbaadiye subxaana wa tacaala walxadiisu sheekadiina waa la nici bacdahaa bacda salaati alcishaa in la sheekaysto ilaa fii khayrin aw xaaja in khayr laga sheekaysanayo aw xaajatin ama dan laga sheekaysanayo maaha danta maxaa ka mid a ka muraajacati xisaab xisaabtiiyo dib loogu laabanayo waa xisaab la xirayo xisaab adiga iyo qof kale idinka dhexaysay dukaan aada shirko ku ahaydeen xisaab xirkii xilligii la gaaray lianna dalika khayrun aw cudurun naajis kaasi waa khayr ama waa cudur yacni go-an falaa yutraku loogama tegayo limafsadatin mutawahama maadaama khayr uu yahay fasaad la malaynayo oo la leeyahay amuu yimaadaa ma looga tegayo waqad warada waxaa soo arooray kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaan jiray yuxadisunaa inuu nooga sheekeeyo caamata leylihi habeenkiisa inta badan nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu nooga sheekayn jiray can bani israa'iil xikaayaadkii reer banu israa'iil waa xigmado xigmadahaasuu nabigu nooga sheekayn jiray sala allahu calayhi wasalam wa afdalu lacmaali acmaasha waxaa ugu fadli badan assalaatu salaada awal alwaqti waqtiga awalkiisa lagu tukado ayaa cibaadada ugu fadli badan uguna khayr badan wayaxsulu daalika wayaxsulu wuu xasilaa daalika alfadlu fadligaas oo awalulwaqti salaada laga tukado see ku iman karaa awalulwaqti wuxuu ku xasili karaa bian yashtagila qofku inuu ku mashquulo biasbaabi salaat salaada sababaheedii inuu ku mashquulo salaada sababaheedii maxaa ka mid a ka duhrin inuu soo dahaaro qaato wa satrin cawrada inuu asturto wa aadaanin salaaddii in la addimo wa iqaamatin salaaddii in la aqimo xiina waqtigiina uu asbaabtaa ku mashquulo dakhala alwaqtu koow markuu waqtigu galo oo la ogaado asbaabtii ku mashquul soo dahaaro qaado haddaadan weyse qabin soo weysayso awalulwaqti kaas wey wayaxsulu daalika fadligaas awalulwaqti wuu xasilaa bian yashtaqila qofku inuu ku mashquulo biasbaabi salaad salaada sababaheedii xiina waqtigiina uu ku mashquulo dakhala alwaqtu waqtigu markuu soo galo inuu salaada sababaheedii uu ku mashquulo markuu asbaabta uu soo dhammaysto kabacdina salaaddii uu tukado waajibkii kaasa waxaa la yidhaha awalulwaqti wuu haleen wayusanu waxaa la sunneeyaa ata'khiiru gadaalmarin in waktigii salaada laga dibdhigo can awali lwaqti waqtiga awalkiisa in salaada laga dibdhigo ayaa la sunneeyaa lilibraadi liajli libraadi qaboojin darteed ayaa loo sunnay biduhri salaada duhurka la qaboojinayo fi lxari fii waqti alxari waqtiga kulaylka ayaa la sunneeyaa in salaada duhurka la qaboojiyo dib loo dhigo bilbaledi fi lbaledi magaalada dhexdeedaana lagu sunneeyaa beledkaasoo alxaari ee kulul haddii jawigu kulul yahay beled beled kulul uu yahay sheekhu wuxuu ku leeyahay wuxuu ka soo reebay awalulwakti salaada in lagu tukado ayaa fadli badan acmaasha iyo cibaadaadka dhanna iyadaa ugu fadli badan ayaan soo marnay masaladan uu sheekhu marka ka soo reebo sheekhu wuxuu ku leeyahay waxaa sunno ah in salaada awalulwakti duhurkii wax yar dib looga dhigo sababta dib looga dhigayana waxaa weeye lilibraadi liajli alibraad qaboojin darteed biduhri duhurkii la qaboojinayo fi lxari fii wakti alxari wakti kulul hadduu jiro oo jamaacadii masjidkii qofku markuu soo aadayo dhibaatuu kala kulmi dhibaato ayuu kala kulmi haddii waktigaa kulaylka badan salaadii jamaacadii la oogo xilligaas oo kale waxaa sunnaa in la qaboojiyo liannu xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam bilaaloo salaaddii addimaya duhurka ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xilli kulayl iyadoo la marayo wuxuu ku yidhi yaa bilaalu abrid bilaalow wax yar qabooji duhurka naga qabooji ilaa derbiyadu hoos yar iyo oo jamaacadu ay ku soo socon karaan hoos yaroo jamaacadu ay ku soo socon karaan ilaa gidaaradu ay ka samaynayaan bilaalow wax yar dib u dhig duhurka naga qabooji saasuu dhihi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin qaboojinta duhurku wuxuu khaas ku yahay waktulxar wakhtiga kulaylka salaad wakhtigeedii la qaboojinayana oo ay sunno tahay wakhtigeeda in dib loo dhigoo la qaboojiyo waxaa ka jira halkaas salaad salaada duhurka bis lanna awqaadda kale waxayba isaga soo aadeen wakhtiyo iska qabow sida casirkii maqribkii cishihii subaxii salaad la qaboojinaya waxaa ka jirta salaada duhurka iyaduna shuruuday leedahay waxaa shardi ah wakhtigu inuu kulul yahay bilbaledi alxaari magaaladuna waa inay tahay magaalo kulul oo jawigeedu uu kulul yahay soomaaliya oo kale ma aha soomaaliya oo kale in duhurka lagu qaboojiyo sunno ma aha leanna wuxuusan sunno ahayn jawiga soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa jawiga muctadil markii dabeecada qoraxda laga hadlayo iyo waddamada jawiga soomaaliya waa muctadil dhexdhexaad bilaha hadda aanu ku jirno oo kale bisha maars oo kale iyo abriil iyo kuwaasaa wax yaroo kulayla xoogaa la dareemaa iyaguna ma badna afartan ma gaaraya afartan digriiga ma gaaro saas awgeed marka yacni mas'alatu libraad waa khaasatun bibilaadi alxijaazi wagayriha masalada ibraadka waxay khaas ku tahay dhulalkan xijaaz oo yacni digriiga qoraxdu uu aada u sarreeyo dhulalkaasay masaladaas khaas ku tahay waa dhulalkii uu nabigeenu joogi jiray sala allahu calayhi wasalam ka makata walmadiina almunawara maka iyo madiinat almunawara iyo yamaama iyo dhulkan yamaama la yidhaha iyo najdi iyo tihaame iyo dhulkaas weeye yacni oo darajat alxaraara ay tahay murtafica jiddan oo darajada kulaylku aada u u sarreeyo qoraxda ama masaladan ibraad yani soomaaliya yani sunno kuma ahan masalatu ibraad adduhri waxaa kaloo shardi ah marka duhurka la qaboojinayo liman shaksiyaa loo sunnay in duhurka loo qaboojiyo shaksigaas oo yusallii tukanayo jamaacatan fii jamaaca qofka laleeyahay duhurka ha qaboojiyo waa qof jamaaco ku tukanayo qof jamaaco ama qofka hadduu gurigiisa ku tukanayo de muxuuba qaboojiyaa waaba joogaa qabowgii gurigii ku dhex jiraa qofka jamaacada aadayo waxa laga hadlayo weliba jamaacada waxaa shardiya fii mowdicin boosna jamaacada ku tukanayo mowdicaasoo baciidin ee fog oo gurigiisa ka fog weliba waxaa shardiya masjidku inuu deegaankiisa iyo gurigiisa xoogaa uu ka fog yahay shardiga ama haddii masjidkii iyo gurigiisu dhowr tilaabo ay isku jiraan waxba lama qaboojinayo marka doorka ilaa xusuuli dilli ilaa hooska xasilidiisa laga gaaro ayaa la qaboojinaya salaada doorka ilaa gidaaradu ay hoos ka sameeyaan ayaa la qaboojinaya waliman shaksi isagana waa loo sunneeyaa dibdhigidda salaadda salaaddii inuu dib u dhigo shaksigaasoo tayaqana yaqiiniyey assutrata astur inuu heli doono yaqiiniyey aakhira alwaqti wakhtiga aakhirkiisa inuu dhar heli doono uu cawrada ku asturto ayuu yaqiiniyey haddana dhar ma haysto qofkaa isagana maxaa loo sunneeyaa salaaddii inuu dib u dhigo tusaale ahaan qofkii wuu qaawan yahay dhar uu yacni cawrada ku asturto ma haysto haddana wuxuu og yahay wakhtiga aakhirkiisii in dhar u iman doono qofkaa maxaa sunno ah dee dharku ha u yimaado inuu dib u dhigo dib u dhigo intuu tukan lahaa isagoo qaawan inuu dib u dhigo salaaddii marba haddii aakhir alwaqtiba uu dharkii helayo lianna asalaata bihaa afdal saasaa fadli badan wey sudra haddir waliman shaksi isagana waa loo sunnay inuu dib u dhigo salaaddii shaksigaasoo tayaqana yaqiiniyey aljamaacata jamaaca yaqiiniyey aakhirahu aakhira alwaqti waktiga aakhirkiisii wuxuu og yahay inuu jamaaco helay laakiin hadduu awalulwakti hore ka tukadana jamaaco ma helayo waa keligii maxaa fiican liajli xusuuli اljamaaca inuu dib u dhigo salaada si jamaaca yani ay ugu xasisho waliman shaksina waa loo suneeyaa salaaddii inuu dib dhigo shaksigaasoo tayaqana yaqiiniya aljamaacata jamaaca inuu helayo aakhirahu aakhir alwaqti wakadaa sidaas oo kale waxaa la mida low dannahaa hadduu jamaacadii u maleeyo jamaacadii ma hubo aakhiralwaqti inuu helaye waa maleeye malay ku tah oo walam yafxush itakhiiru dibdhigidduna aysan fool xumaanin malay ku tahay inuu aakhiralwaqti jamaaco helayo dibdhigistuna dibdhigis aada u fool xun ma ahan waa dibdhigis muctadiloo lama dhahayo waktigii amaba qilqiilkaa gal ma la dhahayo walilgaymi waliajli اlgayb wayusanu taakhiirka salaadda in la dibdhigo waa la sunnay lilgaymi liajli اlgaymi daruur darteed daruur jirta awgeed ayaa loo sunnay dib in loo dhigo xataa yatayaqana alwaqta ilaa waktiga uu ka yaqiinsado inuu dib u dhigo bimacnaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qoraxdii waxaa isku gaadaamay oo qariyey daruurka wakhtigiiba lama qiyaasi karo wakhtigii meesha uu marayo lama oga qoraxdii waxaa naga qariyey daruur qofkaas oo kale waxaa loo sunneeyaa isaguna bal inta wakhtigu uu ka kala caddaanayo in salaaddii dib loo dhigo inta laga ogaanayo wakhtigu bal meesha uu marayo meesha uu marayo wakhtigu walilgaymi daruurta darteedna waa loo sunnay in wakhtiga la dibdhigo xataa yatayaqana alwaqta ilaa wakhtiga qofka uu ka yaqiiniyo aw yakhaafa ama uu ka baqo alfawaata tegitaan ama uu iska yidhaaho amay salaaddii kaa tagtaa dee amay salaaddii kaa tagtaa hadduu israa waa tukana markaas daruurtiiyoo jirta oo qoraxdii iyaysanba faydmin hadday doontee haddii shakiba uu galo israa war ama wakhtiga ku dhaafaa daruur iyoma sugayee intay faydmaysa uu tukan markaa waman shaksi shaksigaasoo sallaa tukaday ragcatan hal ragco fi lwaqti wakhtiga dhexdiisii qofkii hal ragca ku tukada fa hiya salaadaasi addaa-un salaad gudashaaw salaad gudasho ah yacni qado ma ahan uula jeedaa sheekhu raximahu llahu tacaala ulajeeddada masalada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye wakhtigii dhexdiisii waxaa kuugu dhacay hal ragco tusaale ahaan duhurkii hal ragco ayaa duhurkii ka soo gaartay oo wakhtigii uu kugu dhacay saddexdii ragcana maxay ku dhaceen wakhtiga bannaankiisa wax wakhtigii ka baxsan ayaa saddexdii ragcana kuugu dhaceen salaadaasi ma qadaa mise waa adaa salaadaasi waa adaa qado ma aha ugu yaraan salaaddu waxa ay qado uga badbaadi karto waxaa ka jira hal ragco in wakhtiga uu kugu dhaco qado waad ka badbaada laakiin ragco wax ka yar haddii wakhtigii uu kugu dhaco oo tusaale ahaan faatixadii markaad akhrisay hal faatixaad wakhtigii ka soo gaartay allahu akbartii faatixadaad akhrisay intaasaad wakhtigii ka soo gaartay kabacdi wakhtigii wuu tegey salaadaas waa qado lannahu ragco wax ka yar qadow aw duunahaa duuna ragcati ama ragcadii wax ka yar ayaa qofka wakhtigii ugu dhacay fa hiya salaadaasi qadaa-un waa salaad qadaa hal ragca wax ka yar haddii wakhtigii aad ka soo gaartay salaadaasi qadow wayaxrumu waxaa xaaraama taakhiiruhaa taakhiiru salaad salaada dibdhigiddeedii xaaraan wey ilaa an yaqaca bacduhaa ilaa salaada wakhtigeedii uu ku dhaco khaarijahu khaarija alwakti wakhtiga bannaankiisii ilaa salaada qeyb ka midahu ay kaaga dhacdo heerkaa in salaada la gaarsiiyo xaaraan wey weliba waa kabiira macsiya kabiira wey waa dembi weyn oo halisa wey qofka inuu salaadii gaarsiiyo heer qayb salaadii ka mida ay ku dhacdo khaarij alwakti wakhtiga bannaankiisii walow qayb yarba allah ka dhigo tusaale ahaan assalaamu calaykum tii salaada looga baxayay ayaa waxay kaaga dhacday khaarij alwakti wakhtiga bannaankiisii afartii ragco iyadoo kuu dhammaan rabto ataxiyaadkii aada dhammaysay ataxiyaadki markaad dhammaysay welina assalaamu calaykum intaad dhehaysid assalaamu calaykum aad ka tiri wakhtigii uu baxay assalaamu calaykum tii maxay ku dhacday khaarij alwakti xaaraan wataas weli waa dembi kabiira ah dembi kabiira ah oo halisa wayaxrumu waxaa xaaraama taakhiiruhaa taakhiiru salaad salaada dibdhigiddeedii xaaraan wey ilaa an yaqaca bacduhaa ilaa salaada qaarkeed uu kaaga dhaco khaarijahu khaarij alwakti waktiga bannaankiisii ilaa uu ku dhaco allah subxana wataala